dowladda federaalka ahu waxay leedahay manhaj waxbarasho oo laga soo minguuriyey midka shisheeye waxayna sanad waliba xerada ka saartaa kumanaan arday kuwaas oo badankood calmaaniyiin noqda waxaa lagu ababiyaa amaba lagu barbaariyaa dariiqa baadiyaynta oo loogu sheego inuu yahay mid toosan kani waa dhabaha lagu dhigo da'yarta ku nool caalamka islaamka badankoodna waxaa ka soo duxa sunta laabta loogu shubay waana midda keentay in la arko niman sheeganaya aqoon-yahano oo diinta islaamka collo ah diin ma ku dhaqmanaynaa anigu i will say no
waa very sensitive question diinta ma ku dhaqanaa macnaha mogta mana rabo ina laygu laybal gareeyo diinta ka soo horjeedaa waxaan ku raacsanaa aniga saaxiibkay faysal diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo niman naga caqli badan maraykan ayaa kala sooceen diinta iyo stateka there's a reason ay u kala sooceen it's not joke ma ahan waa naga caqli badan yihiin waa naga aqoon badan yihiin waa naga waaya aragsan yihiin waxay dhaheen baashan ha la kala sooco aniga marka waxaan qabaa marka in la kala sooco la yaab ma lahan haddii maamulkani sannado kadib uu soo saaro in muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya aanay soomaalidu lahayn oo dadyow kale ay leeyihiin waxaana taa u daliishanayaa in iminkaba badda soomaaliya qayb ka mid ah uu inkirsan yahay in soomaalidu leedahay waxaa la beddelay manhajkii hore ee waxbarashada ee soomaaliya kaas oo ay ku caddeed in dhirirka badda soomaaliya uu gaarayo saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex waxaa lagu qoray in badda soomaaliya dhirirkeedu intaa uu ka yaryahay tani waxay muujinaysaa in badda qayb ka mida la xaraashay ardayda qaarkood waxa uu cuntami waayey waxaa loo sheegayo waxayna aaminsan yihiin in maamulkaani ugu yaraan qaa'inun waddan yahay oo shisheeye majaraha u hayo hase ahaatee waxaa badan ardayda aan baraarugsanayn kulan dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ayay ardaydu ku weydiiyeen su'aalo dhowr ah laakiin kama jawaabin wasiirka waxaa weydiinayaa waxbarashada ah buuggeena juqraafiga waxaa ku qoran xeebta soomaaliya inay tahay dhirirkeeda laba kun iyo siddeed boqol iyo waxsaas garaaska saddex fasalka afraadna waxaa ku soo bartay inuu ahay saddex kun saddex boqol soddon iyo saddexe ayaa ku soo bartay anoo imtixaanka qaranka ku jiro haddii aa arko oo lii dhaho sheeg xeebta soomaaliya waa imise ma foonfoorka waxaa ku bartaa sheegaa mise waxaan sheegaa wixii aa ku bartay fasalkii saddexaad
inta badan daruusta ardaydu waxay ku baxdaa luuqadda ingiriiska waxaana aad loola dagaalamay luuqadaha carabiga iyo soomaaliga tani waxay keenaysaa in ardaygu aaqarka xiriir la yeesho shaqana u doonta cidda uu tacliinteeda qaatay afkeedana garanayo waa dad loo diyaarinayo in ay shisheeye addoommo u noqdaan laakiin badankood ma oga dooddoodu waxay ku eg tahay meel dhow oo ah in af shisheeye fahankiisu ku adag yahay waxaa kaloo caqabad aanahne oo aan ka codsanaynaa wasiirka kolley anaga waa baxnay foonfoorada naga dambeeyana in loo sameeyo luuqadeena waa luuqad soomaali ee waxaa ku hadalna waa soomaali meeshaa joognana waa soomaali haddii noola keenay ingiliish waxaa qaadanaa labaiyo toban maado labaiyo tobanka maado laba maado waa carabi hal maado waa soomaali inta kale waa ingiliish sidee ku sidee ku baasi karnaa marka luuqadaan u dhalayn afaalahayn aflagaadee kaa keentaa soomaali ku dhahdeen mudane wasiire sidee ku baranaa af qalaad anagoo joogna dalkeena aanu u bixin dibadda waxaa la helayaa ardayda qaarkood oo jeclaa lahaa in tacliin islaami ah lagu soo daro daruusta la dhigayo laakiin warkooda cidna dheg uma dhigto maamulka hoggaanka hayana diyaar uma ahan in uu cabashadooda uu wax ka qabto sababtoo ah waxa uu heestaa daruus kale oo shisheeyu u soo dhiibay in uu meel mariyana laga sugayo xataa haddii noogu soo dari lahay maadooyin diini ah sida tafsiirka axaadiista rasuulka waa ku qanci lahayn ma qaadana hal maado oo waxaa qaadanaa oo tarbiya ah waxaan codsan lahaa in ardayda naga dambaysa koley anaga waa tagna ardayda naga dambaysa in loogu soo daro maadooyin diinta ku saabsan si aan u horumarno maadigaa midig ku qabanay diintaa bidix ku qabanay sidee loo guulaystaa sidee kaalin loo istaagaa sanadkii tegay imtixaan dalka ka dhacay inta badan ardaydu way dhaceen sida ay sheegtay dowladda federaalku laakiin waxaan maqlay xog la xiriirta in imtixaamka badankiis aan la sixin natiijada la shaaciyey amaba la soo dhejiyeyna ay ahayd mid uun qiyaas ah waxaa kale oo jiray musuq maasuq baahsan arday iyo waalidiin badan ayaana inkaaray dowladda federaalka ah arday markii fasalka ay joogaan kaalimaha hore geli jiray ayaa imtixaamka kama dambaysta ahay ku dhacay taasi waxay dhalisay su'aalo aanay madaxda dowladda federaalka ahi ka jawaabi karin ardayaa dhacaaya asigoo iskuulka ka galay kaalinta koowaad misna markuu galo imtixaanka waxaa leeyaha wuu dhacay siduu ku dhacay iskuulkaba kaalinuu ka gelaye waa su'aal ardaydu waxa ay ka mid yihiin bulshada soomaaliyeed ee afduuban laakiin inta xaqiiqada fahansano way yar tahay waxaana la gudboon in ay baraarugaan oo ay dhabbaha habowga ka leexdaan midka saxana cagta saaraan